assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiiba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sacraad ah dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaaday ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiyo daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenimo khamiisa ay sii baxayso jimco ayaana soo gelaysa taariikhdan waxay ku beegan tahay saddexda bisha saddexaad ee maarso sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhegaysan doontaan hadduu eebba raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maanta waxaa ka dhacda doorashada lix kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya waana idiin soo gudbi doonaa musharaxiinta maanta la doortay ama xildhibaanada maanta markaa doorasho ka dhacday magaaladaas kusoo baxay isla beledweynaha dhinaca kalena waxaa kusii qulqulaya siyaasiyiinta ugu miisaanka culus ee magaaladaasi kasoo jeeda waxayna doonayaan kuraas kamid ah golaha shacabka baarlamaanka ee deegaan doorashadu tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kursi ka mid ah ayaa markaasi abooyin kala duwan looga hadlayaa haddaba ayay tahay cidda loo xiraya kursigaas kursiga jirkigiisuna muxuu yahay waan idiin soo gubi doonaa saaxiibayaal barnaamijkeena caawa wararka ugu dambeeya arrimaha doorashooyinkaasi oo kale maqli doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona shacabka ku nool degmada diinsoor ee gobolka baaya ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa wajahaya xaalado bini-aadanimo oo aada u xoogan waxayna sheegeen in go-doon ay ku jiraan oo al-shabaab iyo degmada goodoon ay gelisay isla markaana afar labaatan saacadood ay wajahayaan ama taleefanno kaga imaanaya dhanka al-shabaab ay uga cagduuleynayaan in gabi ahaanba degmadaas iskaga soo baxaan
waxay leeyihiin dinsoor ka soo bax anaga dinsoor qofkay ku aran waan dilaynaa kaasita adi hebel aad tahay gaalo ayaa waxtiisa dinsoor ka soo bax haddii kale caaw waa kuu dhamaantay marka
waraysi dhinacyo badan taabanaya xaalada dadkaasi degmada diinsoor ku sugan iyo baaqa ay u dirayaan dowladda federaalka iyo maamulka gobolka ayaan soo gudbi doonaa saaxiibaal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay ama xarunta safaaradda maraykanka uu kulan kula yeeshay safiirka maraykanka ee soomaaliya waxay ku hadleen kulankan waxa uu yimid kadib markii siyaasiyiin soomaaliyeed loogu hanjabay in la saar iyo cunaqabad dhanka fiisa ah sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda serbiya oo caawimaad u fidinaysa dowladda federaalk ee soomaaliya dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka ukraine oo halkaas ka caray dagaal halkaa ka socda wararkii ugu dambeeya aad maqli doontaan madaxweynaha koonfur galbeedna waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu dheerinayay guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellaha hoose oo markii saddexaad ibraahim aadan cali najax loo magacaabay qodobadaasi wixii soo korraacay caawa ayaad maqli doontaan oo qaybkaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa muqdisho ka qayb gala dhankiisa xaafladda daafurka dhismaha cusub ee dahab marine v h oo markaasi mas-uuliyiin dowladda ka tirsan ay ka qayb galeen ganacsiyada soomaaliyeed ayuu hadal ku aadan u jeediyey oo ku wajahan sida markaasi ay xaaladda ganacsiga magaalada muqdisho iyo ganacsadaas oo baaq hoosta u diray guddoomiye cumar frish qodobadaas ayaadna ku faahfaahin doonaa cabdihaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
aa waa digniinkama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloolo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu luumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuu joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuulaynay ajnabi uma dacwoonee hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraanistayna oo qudha miyay garasha noo dil
habe wanaagsan ismaqa wanaagsan ee hawdin kalaya barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaha deh dalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkeena caawayaan gudakeena qodobo kala duwan raaca barnaamijkaad kusoo maaqshanaya inoo soo socda oo ku saabsan waraysan ceeban taaban iyo degmadiisa aan kaga helnaa godoonka dadka shacabka halkaas ku sugan ee al-shabaab ay godoomiyeen goor ayaad maqli doontaan hase yeeshee magaalada baydhabo ee gobolka baay maanta waa khamiis waxaa ka dhacday doorashada lix kursi oo kamid aha kuraasta golaha shacabka baarlamaanka guud-janaad ee soomaaliya ku deegaan doorashadu tahay magaaladaasi ama maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya doorashada kursiga tinsi kursi ah ee ugu horreeyey qof laba boqol konton saddex ayaa waxaa markaas ku tartamay laba musharax oo kale ahaa aadan maxamed cali iyo cabdiqaadir ibraahim buule waxaana ku soo baxay toddobaatan cod aadan oo markaasi aadan maxamed uu helay toddobaatan cod halka musharaxii kale ee la tartamaya cabdiqaadir ibraahim asna uu helay kow iyo labaatan cod kursi kale cabdullaahi maxamed cali ayaa ku guulaystay waana hob toddobaa waa boqol todobaatan iyo sideed sidoo kaleente kursiga kale ee lagu tartamay waxaa ka mid a hob eber conton waxaasna ku soo baxay aadan sheekh maxamed oo mashruuc loo yaqaano sidoo kale waxaa doorashada kale ee maanta baydhabo ka dhacday ka mid ahaa kuraasta kale ah hob laba boqol iyo soddon waxaasna ku tartamay musharaxiin kale ahaa jaamac taqal cabaas iyo cabdicali cumar waxaana doorashada kusoo baxay jaamac taqal oo helay toddobaatan iyo todoba cod halka musharaxii kale la tartamaya inuu helay saddex iyo labaatan cod mukhtaar maxamed guuleed ayaa isna ahaa musharaxiintii kusoo guulaystay ama ku guulaystay tirsiga ama kursiga tirsiguse hob boqol sideetan iyo saddex ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya kursiga ugu dambeyn wuxuu ahaa hob laba boqol todobaatan iyo shan waxaa kusoo baxay oo markaasi ku guulaystay ismaaciil iidow oo helay toddobaatan iyo kow cod halka musharaxii kale la tartamayey cabdisaar xasan oo helay asna lix iyo toban cod saddex cod ayaana markaasi alaabashada guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ay warbaahinta u xaqiijiyeen dhinaca kale haddii aanu eegno saaxiibayaal waxaa ahaa isla koonfur galbeed ayaanu sii joogaynaahe degmada diinsoor ee gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa markaasi ka taagan xaalad bini-aadanimo macluul aada u daran dadka shacabka ayaa wajahaya waxa ay sheegeen in ay haystaan caqabado waaweyn oo kaga imaanaya dhanka al-shabaab waxa ay ku nool yihiin xaalad aada u adag oo ay sheegeen inay tahay in dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliyaba ay gurmad degdeg ah ay u fidaan oo dhab ah oo waxqabasho mudanna ay u baahayiin aysan ahayn mid afka ah aan dhaafsisaneyn waxaa markaas dinsoor ay ka mid tahay degmooyinka ay go-doomiyeen al-shabaab muddo ka badan sideed sannadood oo haddaba ay ilaa hadda ay tahay waxa sidoo kale ay aad uga cawdeen in aysan dadka dhibaataysan aysan u helin caafimaad iyo sidoo kalente meel lagu daryeelo si markaasi xaaladooda ay ugu wanaagsanaato hase yeeshee waxay sheegeen dhul iyo cirba al-shabaab ayaa sheegay in markaasi ay ka go-doomiyeen afar labaatan sacna teleefoonno ay kasoo wacayaana loogu hanjabayo in gebi ahaanba degmada ay iska soo faarajaan mid ka mida dadka deegaanka oo dalsan la soo xiriiray ayaa caqabadaha haysto ugu waramay isagoo marka hore sharaxaya ama ku bilaabaya magaciisa iyo dhibaatooyinka halkaas ku haysta jiibsada markaas maamulka looga baahan yahay uu sheegay in ay gurmad iyo markaa hoolaha ay ama dhanka nolosha ah ay dhibaatada halkaa ku haystana ay ugu bixi karaan ay ugu saaraan xasan dabcan maxaad ula soo xiriirtay radio dalsan ee muqdisho sababta kugu kaliftay inaad nala soo xiriirto maxay tahay niyo horta raayo dalsan waxaana soo soo xiriiray degmada dinsor waxaa kasoo qaxay dad oo xoolo dhaqato ah oo tuulooyinka degmada hoos imaada toban kilomitr toban shan kilomitr u jira oo degmada oo degnaayaa shabaab soo cerisay marka qaar degmada soo galeen qaar waxay aadeen yaar baraawa kamaanaha qofku meesha gaari karo marka dadkaas markay noo imaadeen horeyba degmada muddo sideesan waxaa saarnay godoon oo baabuur wax ilaa ma imaanin dadna waana soo qaxay waa noo imaaday marka haddana markii dadka soo qaxay wixii agaarka oo degmada ku hareersana oo al-shabaab ay sii jisay oo wixii hoola ku dishay iyo wixii soo cararay ay noqdeen haddana waxaa sii jirtay karaatooyinkii faashoog laga keenay oo meel yaraa misri u jirta degmada sor soddon iyo shan kilomitr u jirta karaatoon oo dhulmaal ayaa keeni jirtay sistaas ayaan ku noolan iyo diyaarad wax laga keenay marka waxaa naga jiray atiraatadii oo noo imaan jirtay tuulooyinka ayaana shabaab naga jirtay marka magaalada waxaa ku dhacay macluul gaajo rafaad diyaaradii wax laga keenayan shabaab waa diiday oo dadkii oo sooraray oo waxaa la jinsarad waxa geysaan nafsiin ayaa waaynaysa marka horta dhibaatada dowladda sarga sadadkii aan soo waa waan gartay marka dhibaatadu hadda aad kasoo sheekaysay maahan mid yar waa aad bay u baaxaad weyn tahay degmadana waxay go-doon ugu jirtaa al-shabaab marka idinku shacabkii haddaa tihiin oo degmadii ku noolaa caqabadooyin waaweyn ayaad wajahaysaan oo adeegyadii muhiimka ah dhanka caafimaadkii iyo waxyaabihii markaasi muhiimka aad u baahneedeenna al-shabaab hadda si aad sheegto waa idinka jirteen halkeeba wax ka heshaan hadda
haada walaal horta amni ahaan markii la yidhahdo yani soomaali ama soomaali baa lamid nahay soomaali maanta meel oo dhib aan ku jira ma wajiriso ma garata marka tankiro labaad degmada taarikh lix bisha labaad febraayo taarikh sideed ilaa labaatan inta udhexaysa degmada dinsor taarikh sideed oo bisha kuwa dad baa kusoo barakacay taarikh lix bisha labaad haddana dadkii deganaa baa sii qaxay ma garata dadkaas raashiin la-aan darteeda iyo haddana al-shabaab oo hubiyaal oo toban kilomitr labaatan kilomitr laga soo riday oo meed ay ka dhex janto aan la ogeyn oo degmada kusoo dhacayo guri kasta ku dhacayo oo haddana haddii dhacda kusoo gaaro meel isbitaala haddana aansan jirin dadkii oo farmasiyaalka oo degmada jooga oo ganacsi ah oo farmasiyaalka mtg meesha ka shaqeynaya lacag la siin jiray dhammaantood shabaab soo wacay daawadooda tuuleen horarkan ma garat oo wax maamulka dacwad ay u gudbin karaan ama ay kala hadli karaan xaaladahooda ma jirto al-shabaab baa ay aadayaan waa sida hadalkaaga haa maamul gudoomiyaha hadda waa la bedelay markii dadkaas dhacay oo dadka barakac socda ayaa baydhabo loogu yeeray waa la bedelay istigoo dadkii socda waxa dadkaa hoo istaagay oo ka jooga anagaan amarka bixinayna anagaa idin gara istaagsan taas ay hadda oo ma jirto kulli waa dareemi karta haddii oo qof dadkaas oo garwastaagu samayn karo oo meel jooga gaadintor maanta ma qeexi lahayn sooma marka niyow dadkii waa kaxeen qofka markii markii dhaawa noqdo dhaawa qofka qalliin ama iswax u baado dintor lagama qali kara marka diyaaradaa saaran jirin diyaaradaa saari jirin askari ha noqdo shacab ha noqdo diyaaradaa saari jirin marka diyaaradii baa kana la istaajiibo raashinkaa la waayo
marka aad leedahay dadka marka ay waxyeelo ay soo gaaraan ama xaarado dhibaatooyin ay soo wajahaan degmadii laguma daaweyn karo oo hadda si aad sheegtayba go-doon baa ka jira marka halkee baad u qaadi jirteen halkee baad markaa geedi jirteen oo dadka xaaladooda caafimaad aad kula soo tacaalayseen wixii dhaawa fudud ah oo dhaawa fudud ah inta magaalada laga sameyn kahor dad baa joogay oo hayadaan joogay oo sida dareeri dad baa joogay haddana doctoorka ugu weyntaa waa jooga oo geedahaas asaga ma bixin meel lama aadan laakiin dee qofka wuxuu u baahan yahay inuu daawo helo oo qalab helo marka qalabkaas magaalada ma yaalo daawona ma taalo marka annaga wixii daawa fudeed ah waxaan samaysan jirnay oo intaan lala tacaali jiray hadda marka shaqaalihii badanaa shabaabaa isku diibaan buo hataa weriyiinka fargadbad doctor joogi shabaab aadi kolliis inaad aragtan kala ma sheegi karo marka ha- annaga marka waxaa samayn jirnay dadkii qofkii dhaawac halis ah diyaarad qaadi jirnay diyaaradeenna waayo Waan marka qofka haddii dhaawac qofka haddii dhaawac kaa gaara in baydhow la geeyo in xamar la geeyo waayo marka haddii jidka marato waxaa la leeyahay dinsoor karaati soo baxdo ama se gaari soo baxdo oo masri mari karo jabraa mari karo oo arshaa waxay leedahay heerkaa isqabato heer heerkaa dhammaantiis inta keen kadib dhaawaa geesa muqdisho marka eh, dhibkaas darteed een, dadkii waaqiceen oo een, qaar doowa aadan xamar qaar aaday qaar muqdisho qaar kenya marka eh, kulligii maanta annaga een, reer dingar ahaan waxba faraha kama hayno dowlad aada na caawisiyo oo na soo gurmata ma arkin dowladda fadal halna tan koonfur galbeed wax aada na caawa ma arkin walaal waayahay markaad leedahay een, dadkii dhammaaba waxay isku dhiibeen al-shabaab iyo xitaa werihii gobolka marka aad tiri ma ayagaa si- isgartoo isku dhiibay oo xaalad cabsi ay soo wajahday mise waa lagu qasbay oo markaas si xooga ayaa inta howlgal halkaa ay ka sameeyeen ama warar ay kusoo qaadeen oo kusoo qabtay hadalkaaga cadday
ma weerar waa soo qaadan laakiin magaalada loogama bixin Ee, magaalada ciidanaa jooga magaalada mar loogama bixin laakiin dagaal baa ka dhacay soomaaliya meel kasta waa lasku weeraraa meel hadda oo nabad ay ku tahay ma jirto Ee, wa- weerar waa jira laakiin een, dadkan waxaa laga qaxiyey een, aalad qasam oo telefoon ah waxaa laleeyahay qofkaas habaheen mitig ahaa haddii maanta afar labaatan bisar joogta dukaankaada faraha kugu xilanaa marka qofka habeen waxaad arkaa aduunka guri aad arkaya waan gartay marka dhibaatooyinka intaas la eg oo go-doonkaas oo dhibaatooyinkaas aada wajihaysaan oo al-shabaab ay idinku hayaan maamulka maxay ugu aaminsan yihiin oo wax uga qaban lahiin arrintan waa arrinta ani aan la yaabanahayo hataa markii maamulkii gudoomiyihii degmada olbadhow loogu yeray een, waxaa noo imaaday ee, wasiirka arrimaha gudaha wasiirka oo amniga ee saaqala tubus wasiirka ee, qorsheynta iyo taliyaal ciidan saraakiil noo imaadeen saddex wiina magaalada baryeen hataa meel koobshaa ka cabaan ayay waayeen ma garat waan gartay ayagaa taa habeenkii baa la duqay een, asaanada hadda laba saana naga jaraayo een, iyagaa noo bilaabay halkee baa la jarayaa anteenadu miya haa yee taa cidda jaraysa anagaa jirna ma wasiirada markay imaadeen eh, iyaga naftirkooda guriga ay degan yihiin oo shaab soo dugaysay kof soo dugaysay Way- waxaa ii sheegtaa marka doctor markii la yidhaahdo waa degmada aada u baaxad weyn marka ma guud ahaanba go-doonka al-shabaab ay geliyeen ma mid ayaga ay ku hareereysan yihiinba mise mid ay markaasi ay ay bannaanka ay ka joogaan oo idinkaga soo hanjabayaan weeyaan Eh, marmar waa soo weerareen oo weerar ciidan waa soo qaadayaan Eh, degmada een, mar waa soo dubaanayaan ma- ma degmada agta imaanayaan marna een, teleefona soo jiraan kolley shacab waa ogtahay inuu cabsanayo een, haddii lasoo waco waan gartay marka haddii ay soo wacan maxay isu yidhahdaan waxay leedahay afar labaatan sano dikor ka soo baxa adiga hantadaada dana danada kugu jirta marka qofka een waa marka wuxuu leeyahay yaa lagu dirin een heerkaada iyo hantadaa kala bax magaalada halkaas oo adoo raalli ah markay idin soo wacaan al-shabaab maxay idinku yidhahdaan waxay leeyihiin diinosoor ka soo baxa anaga diinosoor een qofkii ku arn waan dilaynaa kaasatan adi hebel aad tahay een daalo ayaa waxtiisa een diinosoor ka soo bax Eh, haddii kale caawa waa kuu dhamaatay marka qofka shacbiga waa si guuraya marka hataa markii mas-uuliyiinta koonfur bad noo imaatay meesha imaadeen karaatooyinka oo jaaga diinosoor eh, guriga iyaga ay degan yihiin oo nimanka martada meesha imaadeen mid ay degan yihiin hortooda subaxdii ilaa maqribkii reer diinosoor oo kii unfuragu socdo iyo kii garagu socdo karaadka meesha ku socdaan een, waa da- waa daawanaya qof joogtayo oo maamul isfiicana keen rabnaa ismacunaa keen rabnaa eh, anagaa imaanay oo dhiirigelin usoo jey ma jiro ma garat waayahay ugu dambeyntii eh, maxaad hadda fariin ah aada diraysaa oo maamulkii dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kan koonfur galbeed aada u diraysaa in go-doonkan nagala dul qaado oo xaaladda caadi ay kusoo laabato oo maamulka halkaas ay ka tariyaan Eh, dowladda horta eh, annaga aad baa nooga gaabisay een, hadda jinsooru anaga xafidalah inta naga jirta hadda horseedada hadda waxay leeyihiin anaga koonfur gibad waaba nacdee een, ammaan ka biirna een, jubbaland ayaa hadda naga haysa wallahi dadka markii oo banaanka la kaga imaado wixii soo haray oo heerkooda dadkiisa oo rag ah waxay dhahayaan eh, jubbaland ma ka biirtaan marka hadda dowladda federaalka soomaaliya eh, iyo dowlad gobolka koonfur galbeed eh, waxaan ku codsanayaa in diinsoor lasoo gurmado haddii laba maalmood hadda kadib diinsoor waa u dhamaadinsor nafar la jooga hadda waxaa jira dadlad qof oo dukaan oo qofkii lahaa iska qaxay intuu furaha meel kale oo alaab u geystay waxaa leeyahay qofkii dukaanka lahaa oo xamar waxaa leeyahay dukaankaada hebelaa furtay oo askari ah alaabku ayay noqon tahay marka qofka isaga wuxuu leeyahay dukaankii iga bax aa marka dinsor dhigaa jirniyo dad badanoo jiro oo maamul hadda oo tayo leh haddii joogi lahaa meeshan oo dadkan dhibkiiska dhaqana haddii joogi lahaa dhibaatadan maanta ma dhici lahaan marka dowladda federaalka walaal waxaan codsanaynaa inay ciidan loo keenaan oo guddoomiye oo degmadan mastiri kara oo dhexda dhugsanayo oo qof oo accountis kaala iska buuxsa amaalan oo in loo keena ayaan codsanaya dowlad gobolka koonfur madaxweynaha dastuur maxamed afgaran wuxuu ka mid qasanaya doorashada oo asaga xildhibaanada شراب الحب يعرف بالمدى shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimadana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayd ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaanka qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jidhka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمدى
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier way iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka faisa faysal halkan soo fadhiiso marxaba iga hoo farxaddaada
caraf badanaa saabuunta white balance saabuun ka weyn fred wasaqda jirka way ka dhammaysaa war fiican dheh qubayska kadib korkaaga qurux fariid waa saabuun caan ka ah dunida fred marka aad white balance ku qubaysato ku mayrato wuxuu jirkaagu dareemayaa raaxo nadaafadeed fariid midabkaagu wuu ifayaa war fiican dheh white balance saabuun iga dheh iska keen heekaartoomo fariid dhaldhalaalkii nadaafadda waan jecelahay fariid saabuunta white balance Hmm, yaan gurigeena laga waayin war fiican dheh fariidaa tahay saabuunta white balancena waa mid kaloo kuu keentay shirkadda sagal fariid waxaad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow war fiican dheh ama shirkadda sagal wholesaleris oo xarumo ku leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro qaybta sarifka ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
iisho maamiyo macaan badana u mac cabitaanadan arkay waa cabitaan budo ah oo aad khasanayso weliba waa ku qaso laba litir oo biyo ah maamiyo mwah, sokortiisana wuu wataa sidaas ayaa isku filan loogu bixiya cabitaanka maamiyo horta maxaad ku dooratay dhadhan macaan isku dheelitiran carab kuna jeclaado shid iska dheh weliba ku darsoo maamiyo da gaara ma leh qof yar iyo qof weyn wuu ka dhexeeyaa waadna dhihi kartaa isku filan shid iska dheh maamiyo qof helaa cabitaan helay shid iska dheh waana mid kaloo ay ku keentay shirkadda sagal shid iska dheh waxaad ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo kugu dhow ama ugu hagaag shirkadda sagal wholesalaris oo xarumo ku kala leh bakaaro qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agagaarka sarfiiraha ama waac lambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim
fariin muhiima waa faallada iyo faaqidaada shirkadda sagal wholesalaris
shirkadda sagal wholesalers waa shirkad ka tilmaaman shirkadaha ganacsi ee dalkeena ujeedada ugu weyn ee shirkadda sagalna waa in qofka soomaaliga helo badeeca u qalanta oo taya leh shirkadda sagal wholesalers agabyada ganacsi ay dalka keenaan inay yihiin kuwa tayo wanaagsan leh lana hubiyo waxtarkooda waxaa u qiray macaamiisha isticmaasha badeecooyinka shirkadda shirkadda sagal wholesalers waxay had iyo jeer ku dadaalaan gaarsiinta shacabkeenna agab waxtar iyo faa'iido u leh waxaanay shirkadda sagal wholesalers meesha ka saareen baahidii loo qabay agab tayo fiican leh shirkadda sagal waxa aad ka helaysaa saabuunta iyo oomada caanka ah ee b ee looga haray nadaafadda dharka iyo jirkaba shaambadii timaha ee shine and glow fir imalasta oo hadda lagu soo kordhiyey noocyo hal liitar iyo nus liitar ah indomi dhadhan macaana cabitaankii qarnigan ee maamiyo isku filan iga dheh saabuunta white balancy iyo qaar kaloo badan dhammaan agabyada sagal wholesalers waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama isla shirkadda sagal oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro sarafyaraha ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
simanaysa harlaay suubantii had waxay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib iga hoo salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacaadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacaadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacaadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelin siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shambo shaambadee shaambada qarnigan ma emeron shaambo oo hal liitar ahbaa yes laakiin sideed ku ogaatay emeron shaambo waa la hubaa tintii lagu mayro midabkeedu dhalaal iyo madow indhahana jeclaysta eegmadooda tintii lagu mayro emeron shaambo jajab iyo agool maafish quruxdeeda waadix dhagdhag emeron shaambo waa hal liitar waana mid kale ee ku keentay shirkadda sagal shaambada emeron waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama shirkadda sagal wholesalers oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agagaarka sarrifyaraha ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim
su'aal jawaab maxaad ka taqaanaa indoomi inay tahay raashin karin fudud dhadhan macaan kala qeex indoomi isku dheelitiran baa la yidhaah sabab suuq looga soo adeego uma baahno oo suugadeeda way wadataa gartay borotiin isku dheelitiran ayay leedahay oo weliba saddex nooc ayay ka kooban tahay sida khudaartii jikin iyo xawaashkii
dhaleeraa iga socda aan ku baro qaybta labaad ee ah karinta fudud ii raaci biyo dabka saaro saaray sug inta ay ka falfalayaan karkarayaan ama ay kasoo gadoomayaan sugay ku shub saddex daqiiqa kadibna way kuu bislaatay ka deji ka dejiyey suugadeeday wadato ku darso ku darsaday maxaad sugahee macaan badanaa uma baahnid bannaan socod dheer iyo mid jaaban dhadhan isku dheeli tiran indoomi indoomi waa ku quraaca ku qabee ku cashay xataa ku casriye waxaana lagu sameeyey dalka indonesia oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kaloo kuu keentay shirkadda sagal waxaadna ka heli kartaa goobaha ganacsiga ama ugu hagaag sagal wholesalers oo ku yaala bakaaro qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel aad u fog ama waa eber lixal toddoba toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eber lixal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
hagaag saaxiibyaal qabiil yahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaada dalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa waxa uu markaa calaytu magacaabay guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellaha hoose isaguna uu magacaabay ibraahim aadan cali najax oo horay xilkan usoo qabtay muddo saddex sannadood ah haddaba xilka qaadista guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellaha hoose iyo magacaabista guddoomiyaha cusub ayaa ku socdaysa iyadoo xaalado adag ee dhanka bini'aadanimada ah ay ka jiraan deegaano dhowra ku tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellaha hoose ibraahim najax oo maanta xilka loo dhaariyey munaasabad ka dhacday maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa goobjoogaha madaxweyne cabdicasiis laftagareen iyo guddoomiyihii markaas xilka loo magacaabay halkaas madaxweynaha koonfur galbeedna oo uu kula hadlay munaasabadda kadib guddoomiyaha isaguna kula dardaarmay in xilkiisu allo u fududeeya islamarkaana si saxa uu ugu adeego dadka markaasi uu mas-uuliyadda u qaaday
igu wallaahi ah igu billaahi ah igu tallaahi ah oo aan magaca ilaahay ugu dhaaranayaa in aan u guto xilkayga si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka iyo diintuba dhowraayana dastuurka iyo shuruucda kale ee u degsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wabillaahi towfiiq
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo waxaan munaasabadan aan goobjooga ka ahay dhaarta ah ee loo dhaariyey gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ahaana wasiirka dhalinyarada iyo isboortiska runtii waa mas-uuliyad culus waana markii saddexaad oo guddoomiyaha loo magacaabo gobolka shabeellada hoose runtii waxaan aaminsanahay in mas-uuliyaddaas gudoomiyaha loo dhiibay uu siday tahay u gudan doono waayo aragnimo iyo fahamna uu ka qaadan doono xilalkii uu horey usoo maray iyo shaqooyinka hore uu soo qabtay isbeddelka iyo waa mas-uul waxaa waaye waajibaadka dowladnimada waaye xilka waa meerto waa wareeg maalinba nin baa qabanayo laakiin qof kasta maalinkuu qabto waxaa la rabaa meeshai joogto inuu kasii wado oo meel fiican geeyo maalinba uu wax ku daro marka alxamdulilaah mar saddexaad hadduu ilaahay ku waafajiyey inaad guddoomiyihii gobolka noqoto marka horena dhibaato iyo xumaan lagaagama qaadin isbedelkaa muhiim ahaa haddana waxaan aaminsanahay inaad gobolkaas oo gobol aada u ballaaran ah gobol aada u weyn ah u dad badan u khayraad badan u culays badan maxaa mas-uuliyaddiisa aada u weyn tahay sideed degmo ah ma sahlano culeysyo badan oo kala duwan haysto waxaan rabnaa sida ay tahay inaan uga soo baxdo dhinaca mid dhaqaale horumar mashaariic intaba inay siday tahay uga soo baxdo insha allahu waa dareemi karaa duruufaha jiro laakiin adiga oo dadka deegaanka iyo dowlad goboleedka la tashanayo inaad qof kasta fikirkiisa iyo afkaartiisa dhegaysatid mas-uuliyaddan siday tahayna oo gudatid aan kuu rajaynaynaa marka hambalyo dee marka qofka xilka loo dhiibo hambalyaa la iska yidhaaha laakiin waa mas-uuliyad culus waaye waa xujo la xujeeyey qofkii ilaayaha kugu asturo waxaana rajaynaynaa inaad wax badan oo badan wixii aad ka soo baratay intii aad xilalka kala duwan aada soo haysay gobolka u haysay waxyaalihii waagaasaa islahayd waa kaa qaldameen inaad markaan sixi doontid hadduu ilaahay yidhaaho marka wabilaahi tawfiiq aada iyo aada u mahadsan tahay ilaahay kuu fududeeyo
waayahay saaxiibayaal qodobo kala duwan ayaa inoo soo socda barnaamijkeena rujiciisa aad ku soo maaqasheen weli hase yeeshee markaan
fariinta nabadda iyo wada noolaanshaha u ilaali nabadda sida aad naftaada uga ilaaliso halista wax kasta oo xun
yaynan la wareerin muuqaalka nalagu qalday ee aan ku dhegganaano ujeeddooyinka nabad ku wada noolaanshaha
tan keliya ee xoojin inooga baahan waa isku xidhnaanta dhexdeenna iyo nolosheennaba
aynu dhisno kalsoonida dadku dhexdoodu ay isku qabaan kana shaqayno isxaalwaraysiga dadka
soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka
hagaag saaxiibayaal fariintaas halkaas ayaan kaga gudbinaa barnaamijka wareega ayaan kusii soconaynaa qodobada hordhaca aad ugu soo maqasheene gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filash ayaa maanta ka qayb galay xaflad lagu daafuray dhismaha dahab mariin ah oo markaasi ka mid noqonaya dhismooyinka casriga ah ee ku yaala magaalada muqdisho mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalk ee soomaaliya ka tirsan ayaa ka qayb galay oo markaasi qayb kala jooga ku-xigeenka dalka gudoomiyaha gobolka banaadir cumar filash iyo xildhibaano uu golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo markaasi dhinacyada kale ee bulshada cumar finish ayaa dhinaca kale waxa uu mar uu ka hadlayay daafurkaas wuxuu la hadlay ganacsada soomaaliyeed asiguna markaa ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan bilicda iyo sidoo kalente in ay dhisaan dhismooyin la mida dhismaha eh, mariin ah oo maanta markaa muqdisho lagu daafuray
dhismooyinka casriga ah ee laga fulinayo eh, magaalada muqdisho Eh, runtii muqdisho way ka timid meeshii ay joogi jirtay sanawaadka lasoo dhaafay waxaa lagu tartamaya maantii waa bilic iyo dhismooyin Eh, dhismooyinkaas iyo bilicdaas hadda maanta halkan lagu soo bandhigay waxaan ognahay inay tahay bilow sida ay u bilaabmatay ayay u soconaysaa haddii alla idmo soomaalidu eh, amni darro iyo nidaam darro ayaa ka qaxiyey dalkooda Eh, waxay abuurtay hadda oo u abuurantay kalsooni ay dalkooda ugu soo noqonayaan isla markaasna ay dib ugu dhisanayaan midda hadda maanta lasoo bandhigay ayaa daliil u ah kuwa qurbaha jooga oo mas-uuliyiinta iga horreysay ay ka hadlaayeen inay soo noqdaan Eh, war wax badan in lagu celceliyo uma baahna maxaa yeelay waxa ay raaceen waa horumar shisheeye laakiin haddii ay ogaadaan in dalkoodiiba uu horumarayo oo dhismooyin caynkaan oo kale ay ka socdaan eh, ayagaa imaanaya oo qof walba oo soomaali ah duruufaa waday waa kaa jecel yahay inuu dalkiisa ku noolaado oo uu ku dhaqdo oo uu kaa jeclo intaas waa xaqiiq innaga dowladda soomaaliya eh, maxay qabatay maanta waxa loo joogo ma aha laakiin inaan wax ka sheegnana waa muhim waxyaabaha ay qabatay ka mid tahay inay dadka ku aaminay dal shisheeye hantidooda ee dal shisheeye daara ka dhistay kuna kalsoonaan waayey dalkoodii inay maanta heleen kalsooni ay dalkooda dib ugu soo noqdeen isla markaa dib ugu dhisanaayaan waa mid ka timid dowladnimada waa midaan suurogelayn amaan marna suurogelin eh, dowlad la-aanteed ama eh, dowlad lagu kalsoonaan karo la-aanteed alxamdulilah eh, inaan dhisanayno dalkeenna Eh, magaalada muqdisho waa magaalo dhacda eh, bad iyo webi dhexdood istaraatiiji ah u dhow carooyinka eh, kancad carro guduuda iyo carro madooda ay tahay Eh, saddexdaas ciidna mid kasta oo ka mid ah waa waxay leeyihiin wax soo saar oo waxbaa ka baxa marka eh, si aan looga faa'iidaysan oo ayan faa'iido u lahayn ma jirto guud ahaan dalka soomaaliyeed yaaba sidaas u badan laakiin meesha ugu quruxda badan ugu istiraatiijisan ayaa ilaahi subxaana wa tacaala uu dhig makaniyey soomaalida kana dhigay culunkii dalkooda Eh, sidaas ayay fahmeen ganacsatadeennu fahamkaas ay fahmeen ayayna uga faa'iidaysanayaan Eh, aqoon darro ermaan guray ka daran mahmaha soomaaliyeed waayo Eh, dadka soomaaliyeed aqoon darra haysee hanti la-aanina ma hayso dal la-aanina ma hayso waxa sababaya amni darrada iyo dhibaatada iyo in la kala dhaxana waa midaas yani jahalnimada ama aqoon darrada ah Eh, waxaan ognahay dalka soomaaliya hadda inay abaare ka jiraan abaarahaasina dhibaatada oo dadka tahay biyo la-aan wamaca dalika waxaan ognahay sanad kasta oo ku nool daafaha wabiyada wadooyinka iyo hiiraan inay biyo ka baxaan oo iyaguna ay ka rabbi tuugaan inaan biyo imaan hadda intaas yar oo dadku ay baaba ay yihiin yacni abaaruhu ay baabi'inayaan kuwaa ka ra- ku- kuwaa ku rabbi tuugaya inaan roob imaan oo aan webiyoodu ku bi- ku butaacin si aysan u gaxin marka waxay u baahan tahay rool iyo isu dheellitir biyahaas dadka gaxinaya iyo dunyadaas iyo dadkaas u dhimanaya biyo la-aanta in la isku hagaajiyo oo meesha biyo la-aantaasi ay ka jirto iyo biyaha halkan biyuhu ay dadka gaxinayaan oo dalagoodii iyo meeshii ay ku noolaayeen ay duminayaan in laga dhimo biyaha oo loo sameeyo daamam ama biyo xidheen iyo waxtaasa loo sameeyo taas marka waxaa looga fadhiyaa dadka waxbartay iyo dadka hantida haystee soomaaliya dalkeenu waa ereyada heesta marka nala tusaayey presentationka eh, haybad waxaad ku leedahay ereyadaas ayuu ku dhan yahay sida uu u yaalo dalkeenu dalkeenna nabad allaha ka dhigo dadkoodana allah ay ku dumo qulubtooda faa'iidada iyo macnaha allah hana tuso waa uga mahad celinaynaa Eh, dad- ee nala gartay waxa aan u taagannahay habeen iyo dharaarba Eh, inay yihiin dalkooda inay ku soo noqdaan oo ay maal gashadaan waxaan u taagannahay waa in yacni amniga laga shaqeeyo oo aan la-aantiisa la noolaan karin waxaan u taagannahay waa in waddo nadiifa la helo oo lagu socon karo waxaan u taagannahay in la helo shuruucdii kala hagi lahayd dadka Eh, marka aan aragnay sidaas ganacsatada soomaalidu ay ugu dhiiranayaan eh, dibudhiska eh, dhismaha wadaagga ah ama apartmentiska ayaa dowladda hoose waxay diyaarisay shuruucdii kala hagi lahayd apartmentiska ama dhismaha wadaagga ah maxaa yeelay dadka soomaaliyeed aada uma yaqaanaan sida loo iibsado ama loo kiraysto ama yacni loogu noolaado qaabkaa isaga marka qofka soomaaliga wuxuu u yaqaanaa inuu boos uu leeyahay helo ama kiraysto oo uu ka dhisto eh, cariish ama daah ama villo ama sandiqaad jingad saas inuu ka dhiso u yaqaan Eh, laakiin ma yaqaano guri dhir badan dhir badan oo qurux badan inuu qayb ka yeesho marka qofkuna waxa uusan garanayn waxaa ka imaan karaa isqabqabsi iyo muranaa ka imaan kara si taas xal loogu helo ayaan diyaarinay shuruucdii iyo nidaamkii kala hagi lahaa eh, dadka ku nool abaatimintada iyo dadka iska leh iyo kuwa kirada ah eh, iyo ganacsatada laftooda maalgelin marka waxaan rabnaa inaynaan ka gaabin fahamka bulshadeenna iyo horumarka kaalinta annaga nooga aadanka maamul ahaan Eh, magaalada muqdisho eh, waxaa ka socda dhismooyin sida aad aragteen Eh, ha ahaato kan bribate ah oo ay ka mid tahay tan hadda nala tusaayay waxaa iyadana barbar socda kii public ahi ama ha ahaato yacni hay-adaha dawladda oo xarumahooda dhisanaya ha ahaato ama ha ahaato waddooyinka Eh, inta hadda hartay waa in aada u yar xagga waddooyinka Eh, waddooyinka soo gala magaalada eh, dhankan balcad iyo muqdisho waa la dhammaystiray oo waxay ka mid tahay waxqabadka dowladda soomaaliya afgooy iyo muqdishona waa la dhammaystiray Eh, dhanka xeebta dhanka waqooyi muqdishona waa midda berri kaba aan insha allahu berri waa jimco sabtida aan dhagax dhigi doono haddii alla yidhi dhankan kale ee dhinaca markana ayadana waa noo dhowdahay dhagax dhigeedii waa dhisaynaa ayada biidni illahi alkariim waxaa hadda socda ex control balcad ilaa kilometer zero dhismaheeda kasoo bilow ex control balcad ilaa laga soo gaaro kilometer zero oo sanca iyo beexaan iyo dhulkaas ay ku jirto Eh, waxaa noogu xigi doonaa jidka dheer oo la yidhaha jidka warshadaha oo isku xidha labada ex control isku xidha waxaa noo haray marka kulli waxaasoo dhan bajetkeeda iyo qorshaheeda waa noo diyaarsan yahay. Eh, shirkadaha dhismooyinka oo waddooyinka dhisa ma badna waa saddex iyo afar waxsaas marka dhammaantood shaqooyinay haayaan Eh, shaqooyinkii ama dhismooyinkii waddooyinku marka sidaasay saf ugu jiraan waxaan rabnaa markaa sanadkan gudihiisaba inay naga soo dhammaato biidni illaah waktigan inay nala soo gaarto nooma qorshaysnayn laakiin qadarka ilaahay ayaa mar walba halkiisa ah waxaa wax badan hakiyey covid nineteenkii ciriiriga uu ku keenay adduunka maxaa yeelay qalabka dhismooyinka oo laamiga uu ka mid yahay ma laha dalkeena marka meelo kalaa laga keenaa eh, wixii oo dhan marka ay xayirmeen muddadii anugu tala galnay inay naga soo dhammaadaan dibay u dhacday si kastaba ha ahaato dadaalkaasaa socda marka eh, yacni private sectorka dadaalkiisa waxaan ka dhinac wadnaa public sector sectorka inuusan ka gaabin ama yacni dhismooyinka iyo horumarka danta guud inaysan ka gaabin Eh, waxyaabaha ciriiriga nagu hayo oo caqabadaha ama jallanjiga nu hayo waxaa ka mid ah Eh, guryaha yaryarka ah ee waddada hareeraheeda safani ku yaalla Eh, qof walba maalin walba uu soo gelayo waddada Eh, marka waddooyinka marka dhis-
wagaag saaxiibyaal gabagabada barnaamijka wareegeen isa soo gaarnay madaxweynihii horeha soomaaliya shariif sheekh axmed ahna gudoomiyaha midooda musharaxiinta ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay safiirka cusub ee soomaaliya ee dalka maraykanka kusoo magacaabay lowra andary dhinacyadu waxa ay sheegeen inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo sidoo markaasi eh, safiirka uu qayb ugu noqon lahaa dadeginta doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya iyo in markaasi meel loogu soo wadejiso dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo in markaasi la xoojiyo dhinacyada markaasi amniga iyo abaaraha dalkana saameynta ba-aan ku rabay dadka soomaaliyeedna wax badan markaasi laga qabto gudahaan nacaw barnaamijka wareegalka suugoog ee khiyaatanageysa ee barnaamijka hakiisanta ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo